بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسigeenna toban iyo sagaalaad ee kitaabka mukhtasaru lbukhaariga la yidhaahdo xadiidkiisa lixdan iyo toddobaad waxaanu insha allahu caawa ku qaadanaynaa wafaadkii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la gaadhay wakhtigii ajashiisa markii la gaadhay ama ay soo dhowaatay xanuun badan baa qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam jirada waxay ku bilaabatay guriga maymuuna nabigu isagoo jooga maymuuna bintulxaaris gurigee gurigeeda isagoo jooga ayaa nabiga xanuunku qabtay baa la sheegaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunka markuu ku fara batay haddee waxa weeye ugu dambaystii guriga caayisho ayaa la keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xanuunku ku bilowday bisha safar la yidhaha dhammaadkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam muddada uu xanuunsanaay taariikh ahaan ama siir ahaan haddii laga hadlo waxay gaadhaysaa toban iyo saddex maalmood bisha safar dhammaadkeeda xanuunku ku bilowday bisha rabiicul awal toban iyo labadeeduu nabigu wafaaday calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam muddadii ou xanuunsanaa guriba mar baa inta la qaadaa la geynayay sawjaadkiisa oo asagoo jiran buu cadaaladii samayn hayaa oo guriba mar la geynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambaystiina waxay dhammaantood u fasaxeen oo xaasaskiisu u idmeen guriga caaisho in lagu jirisiiyo oo lagu jirabaxsiiyo oo gurigaa uu joogo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa halkaasi kabacdi u idmeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa haddee rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin isniina buu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam oo ay bisha rabiicul awal toban iyo laba ay marayso sidaas baa la sheegaa toban iyo saddexna aqwaasha qaar baa sheegaysa muddada uu jiranayna toban iyo saddex maalmood bay ahayd toddobadana aqwaasha qaar baa toddoba beri dhahaan laakiin toban iyo saddex maalmood buu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xanuunsanaa bishaa la yidhaha rabiicul awalka marka ay dhammaad maraysaa nabiga xanuunku ku bilowday nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigaasaa xanuunku ku bilowday salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la wariyaa cumrigiisu markuu wafaaday lixdan iyo saddex sano ayuu ahaa hadda muslimiintii waxaa ku dhacday dahsha ama nixid aan caadi ahayn baa ku dhacday salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi waxay u naxeen si aan caadi ahayn aad bay u murugoodeen nabiga markii uu geeriyooday aad bay asxaabtii u murugoodeen waannu ka hadli doonaa inta nuuc ay noqdeen dhowr nuuc bay noqdeen qayb waxaa la yidhaahdaa waxay gaadheen caqligoodiiba si kale inuu noqdo ayaa la yidhi qayb hadalkii oo dhan maba hadlayaanba qayb way soo gelayaan way laabanayaan qayb waxa weeye waa welweleen xanuun baaba qabtay xanuunkii iyo murugtii iyo naxdintii markaa ku dhalatay ayba u geeriyoodeen qayb waxay ilaahay weydiisteen inaysan adduunyadaba sii joogin inaysan adduunyadaba aragti dambe inaysan yeelan oo aragtidooda iyo indhahoodaba indhuhuba ay dhacaan ee ilaahay ka baryeen qayb ka mid ah waxaa la wariyaa oo siirooyinku ay soo qaadanayaan masalan saxaabiga la yidhaahdo saxaabiga la yidhaahda sayid cali binu abi taalib gurigiisa ayuu iska fadhiistay baa la yidhi halkaa inuu xataa hadlo oo qof wax weydiiyo qof u soo gala maba u suurtagelaynin saxaabiga la yidhaha cuhmaan ibnu cafaan wuu soo galaa wou baxaa wuu soo galaa waa yimaadaa wuu laabanayaa sidaasuu ku jiray baa la yidhi saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu unays wou jiraday xanuun baa qabtay xanuunkaasuu markii dambena u geeriyooday saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu zayd la yidhaahdo waa loo soo sheegay isagoo beertiisa jooga nabigii calayhi salaatu wasalaam baa geeriyooday baa la yidhi markaasuu murugooday waa calaacalay waa xan waa waxa weeye naxay ilaahay buu bariyey wuxuu weydiistay indhaha inuu ka rido oo uusan qof dambe adduunkaba arkinin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ou jeclayba haddii oo waayey inuusan qof dambe ku arkinin adduunyada ayuu ilaahay weydiistay maalinkaabuu indhabeelay kitaabkan mawaahibulla dunyaha la yidhaahdo ayaa qisadaas soo qaadanaya maalinkaabuu indhabeelay sidaasuu noqday saxaabigaa naxdinta heerkaas buu gaadhay haddee lagama lama tilmaamin karo saxaabiga la yidhaahdo sayidinaa cumar ibnualkhadaab oo kale naxdintiisu waxay gaartay inuuba yidhaahdo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam lama odhan karo waxa weeye naxdinta inta ka badatay nabiga waa dhintay lama dhihi karo nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii nabiyullaahi muuse uu reer banu israa'iil uga tego oo u soo laabtay oo kale wuu soo laaban doonaa wou daga dad buu macnaha waxa weeye dadka diinta ilaahay beeniya buu la dagaali doonaa waa dhintay ma odhan kartiin buu yidhi sayid abubakar saxaabiga la yidhaahdo wou maqnaa wuxuu jiray meel ou deganaa buu jiray wou maqnaa waa loo soo sheegay nabigii calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday baa loo soo sheegay markaasuu soo raacay faraskiisiibuu soo raacay wou yimid sayid abubakar nabigii calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo galay baa la yidhi gurigii caaisho oo nabigu ku wafaada buu soo galay daahii buu iska rogay nabigiibuu u galay calayhi salaatu wasalaam wejigiisuu marada ka qaaday wejigiisa ayuu marada ka qaada baa la yidhi markaasuu nabigii calayhi salaatu wasalaam markuu wejigiisa sidaa marada uga rogay ayuu nabigii dhunkooda calayhi salaatu wasalaam markaas buu yidhi nabiga ilaaheeyow rabbi kuu kulmin maayo laba dhimasho ilaahay kuu kulmin maayo ilaahay laba maradu wejigiisa ka qaaday waa isku dul waa dul kufay waa dhunkooday labada indhood inta u dhaxayduu ka dhunkooday suubanaha calayhi salaatu wasalaam waa iska ooyi arrintaana wuxuu u samaynaya baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidaanoo kale sameeyey oo u soo galay saxaabi la yidhaahdo cusmaan ibnu madcuun naftu markay ka baxday guriga nabigu ku noolaa jire ayuu nabigu usoo galay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu ka fayday marada markaasuu nabigu dhunkooda markaasuu nabigu waxa weeye calayhi salaatu wasalaam illimeeyey abuubakarna nabiga ku dayanayay calayhi salaatu wasalaam abuubakar wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ya biabi anta yaa nebiy allah wuxuu yidhi aabbahay ayaan kugu furanayaa laa yajmacu allaahu calayka mawtatayn ilaahay laba dhimasho kuu kulmin maayo adduunkan haddii aad ku dhimatay haddee waxa weeye dhimasho kale ilaahay kuu kulmin maayo nabiga waa soo noolaanaya hadalkii ahaa ayuu jarahayaa weeye marka taasuma dhacaysa buu yidhi oo intaad soo noolaato sidii cusayr oo kale inta muddo boqol sana markuu maydaha la soo nooleeyey oo kale ma dhacayso oo kale ma dhacayso ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi abubakaru sidiiq nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sidaa ku yidhaahday salawaatullaahi wasalaamu calayhi hadda mawtada kalena waxa sidaasu ku uu yidhaahday abubakaru sidiiq nuucaa buu ahaa nabiga sidaas buu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda dahshada iyo murugta iyo welwelka qabsaday wax aadiya oo la qiyaasin karo wuu ka fara batay xadiiskeennan darsigeenna caawa aan ku qaadanayno xadiiska kitaabkan mukhtasarulbukhaariga ah oo lixdan iyo toddobaad ayaana ka hadli doona oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye ka hadli doona asxaabtii haddee abubakaru sidiiq markii uu yimid aba sayid cumar buu la hadlay dadkiiyo waxa weeye uu leeyahay lama odhan karo nabigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam ayuu la hadlay ee waxa weeye abubakar xadiiskan baa insha allahu nooga sheekay doona oo aanu ku qaada doonaa nabiga marka calayhi salaatu wasalaam qisada marka wafaadkiisa laga hadlaayo sidaas bay ahayd salawaatullaahi wasalaamu calayhi addoon ilaahay jeclaada buu ahaa maalinkii uu geeriyooday horay lagama aasi nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka itniin bay ahayd wow meydkiisu wow yeellay maalinkii talaadada wow yeellay ee ka bacdi habeenkii arbacada ayaa la aasay baa la yidhaahdaa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi habeenkii arbacada sida hadda xataa raxiiqulmakhtuumka iyo soo goorinhayaan waa habeenkii arbacada in la aasay kutubaha siirada ah sidaas bay soo guuriyaan qaybo ayaa odhanaya talaado laakiin sidaas ee arbaco inuu gaaray ayaa loo badan yaha weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu aasay ama lagu duugay meeshii uu ku geeriyooday halkii naftu uga baxday qabri ayaa inta waxa weeye hoosteeda god looga qoday halkiibuu ku aasan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtu marka ay ku tukanaayeen janaasada qayb qayb bay u soo gelahayeen qayb qayb bay u imaanayeen nimanka mar bay u soo gelayeen hal hal baa loo soo gelayey dumarkoo haddana qayb qayb ah dilmaha oo qayb qayb ah ayagoon wax imaama lahayn sidaasay u tukanaayeen weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam qolkii caaisho oo masjidka ku dhegganaa oo naftu uga baxday halkii hoosteeda god looga qoday qabrigiisa hal taako ayaa dhulka laga dul mariyey biyaha lagu rushaynaayey mu'aadinkiibaa ku rusheeye bilaal ahaa qabriga waxaa qoday saxaabiga la yidhaahdo abudalxa zayd binu sahal baa la yidhaahdaa alansaari saxaabigaas baa qabriga nabiga qoday calayhi salaatu wasalaam nabiga waxaa mayray saxaabiga la yidhaahdo caliyu bnu abi taalib ayaa mayray rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda nabiga marka laga hadlaayo wafaadkiisa calayhi salaatu wasalaam taariikh aada u dheer ayay leedahay arrinkaasu oo looga sheekeeyo nabiga geeridiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi nabiga marka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi sanadkii ugu dambayday oo xajatulwadaac sanadkii tobnaad nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda wakhtigaa waxa weeye wafaadkiisii baa dhowaaday wuxuu badiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ictikaafkiibuu badiyey labaatan maalmood ayuu sanadkaa ictikaafa baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam malakul-jibriil baa u imaanayey laba mar ayuu qur-aanka la mudaarasaynaayey xajkii xajatulwadaac ahaa nabigu asxaabtiibuu sagootiyey calayhi salaatu wasalaam ilaa geeridiisiibaa dhowaataye asxaabtiibuu sagootiyey nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wou la hadlay asxaabtii baa la yidhi wuxuuna ku yidhaahday rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa la arkaa inaanan sanadkan ka bacdi inaanan waxa weeye aanan wada kulmin baa laga yaabaa ayuu yidhi isagoo jamratulcaqaba agteeda taagan ayuu yidhi khuduu cannii manaasikakum falacalliya laa axuju bacda caamii haadaa ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam war iga qaata cibaadooyinka iyo acmaasha diinta sida aad ugu dhaqmaysaan waxaa dhici kardha inaanan sanadkan ka bacdiba soo xajin buu yidhi sidii bay noqotay nabiga calayhi salaatu wasalaam suuradda la yidhaha suuratu nasri ayaa ayaamu tashriiqa ah ku soo degootay haddee aayaddii ugu dambayda qur-aanka soo degoota ma ahayn faatixadu suuraddii ugudeg ugu dambayda soo degoota ma ahayn suuratu nasrina ma ahayn suuratu lmudathirna ma ahayn alyawma akmaltu lakum diinakumna ma ahayn sida raajixa ah aayaddan suuratulbaqara aakhirkeeda ku jidha waataquu yowman tarjicuuna fiihi ila allah aayaddaabay ahayd aayaddii ugu dambayday oo nabi moxamed lagu soo dejiyo sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii xanuunku uu ku bilowday hadda xajkaas aad buu asxaabta waxa weeye nabigu ula dardaarmay dardaaran dheer buu nabigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu u baxay markii xanuunka uu ku bilowday oo uu jiranaay qubuurta uxud ayuu nabigu aaday markaasuu u soo duceeyey shuhadadii sida qof sagootinaya dadka nool iyo dadka dhintay intaba nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka ayuu soo koray markaasuu yidhi anigu waxaan ahay kii idinka sii hormaraya waan idiin marakacayaa qiyaamada xawdkayga ayaan hadda u jeedaa buu yidhi nabigu wa innii wallaahi la anduru ilaa xawdii haad alaana wa innii ucdiitu mafaatixa khazaa'ini alardi buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laysiiyey macnaha furayaalkii ama kaydhadhkii dhulka furayaalkoodii khayraadka oo dhan furihiisuu ilaahay ii dhiibay anigu ilaah baan ku dhaartay inaad gaalowdaan ka baqi maa bacdigay laakiin waxaan ka baqayaa an tanaafasuu fiihaa buu yidhi inaad adduunyada waxa weeye ku kala hormartaan ood adduunyada ku tartantaan taasaan idinkaga yaabayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam intii ou xanuunsanaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qubuurta baqiic ayuu aaday ilaahay buu istikfaar u su'aalay asxaabtii meeshaa ku aasneed markaasuu yidhi assalaamu calaykum yaa ahla almaqaabir liyahin lakum maa asbaxtum fiihi bimaa asbaxa annaasu fiihi aqbalat ilfitanu ka qidaci alleyli almudlim yatbacu aakhiruhaa awalaha alaakhiratu sharun min aluulaa wa basharahum qaa'ilan innaa bikum laaxiquun nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii uu jiranay ma aha waa intuusan jiranin oo geeridii ajashiisii markay soo dhowaatay ahlu qubuurkii oo dhan buu nabigu sagootiyey asxaabtiibuu sagootiyey shuhaadadiibuu u soo duceeyey xanuunkiisiyaa markaas bilowday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi bisha safar labaatan iyo sagaal iyadoo marayda maalin isniinana ay tahay ayuu nabigu ka qayb galay janaaso qubuurta baqiic lagu duugayo markii uu soo laabtaa xanuunku qabtay baa la yidhaha halkaa madaxaabaa lagu dhiftay ilay wakhtigiibaa soo dhowaaday xanuunkiibaa kusii farabatay nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiibaa maro iyo wax looga duuduubay isagoo xanuunsanow toban iyo kow maalmood dadka tujinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam muddada uu jiranaay waa toban iyo saddex ama waa toban iyo afarna waa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha xanuunka ou hayo isagoo xanuunsan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi ou guryihiisa guriba martegaayo calayhi salaatu wasalaam guryihiisa ayuu guriba martegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi xanuunkii markuu ku fara batay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ou markaa hadde ka idan dalbay sawjaadkiisii guriga caayisho in la geeyo way u wada oggolaadeen guriga inuu iska joogo iyadoo garbaha ay hayaan cabbaas iyo sayid cali bin abi taalib ayaa nabiga la waday gurigii caayisho ayaa la geeyey markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xanuunkiibaa ku badane biyo ayaa lagu dul shushubaa oo lagu rusheeyaa xanuunkiibaa nabiga ka bata calayhi salaatu wasalaam xanuunkii ayaa nabiga aada ugu fara badan salawaatullaahi wasalaamu calayhi nabiga markii uu salaaddii u bixi waayey ayuu yidhi war salaadda fara abaabakar ha dujiyo dadka markaasay tidhi caayisho abuubakaru sidiiq waa waxa weeye waa nin qalbi jileec badan idaa qaama maqaamaka laa yasmacu nnaasu min albukaa meeshaad istaagi jirtay hadduu istaago ooyinta ka baxayda dadka xataa ma maqlayaan markaasuu yidhi fara dadka ha dujiyo arrintiibu ay ku soo celiday asaguna waa ku celiyey ilaa markii dambe uu ka yidhaahdo inna kunna sawaaxibaatu sawaaxibaatu yuusufa ayuu yidhi adinku waxaa tihiin waxa weeye nabiyullaahi yuusuf oo kale inna kunna sawaaxibaatu yuusufa ayaa tihiin buu yidhi hadda nebi yuusuf kuwii waxa weeye dumarkii wakhtigiisaad la mid tihiin ilaa iyadu waxay waxay isleedahay baa la yidhi yaan abubakar inta loo dhiibo madaxnimada la sharaysanin nabiguna halkaa wuxuu ku ishaarayaa inuu noqon doono khaliifka ka dambeeya le'anna nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo adduunyada joogow raadi uga ahaaday in maamulka loo dhiibo haddee sidaas weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunkiibaa marka kusii farabata baa la yidhi guriga caayisho ayaa kabacdi lagu soo wareejiyey caayisha ayaa ku akhrin jidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaawadaadka waxa weeye suuradihii habeenkii marka uu jiifanayo oo isku akhri jiray bay ku akhri jirta baa la yidhi iyo ducooyinkiiyo nabiga ay ka soo xafido calayhi salaatu wasalaam way ku tufi jirtay nabiga gacantiisa ayay la marmari jirta baa la yidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalinkou geeriyoonayey shan maalmood muddo ka horrayda oo maalin arbaco ah xanuunkiibaa sii farabatay markaasuu yidhi war igu shuba toddoba waxa weeye sibraar biyahood oo kala beddelan sidii baa la sameeyey baafay nabiga dhex fadhiisiiyeen markaasay biyihii ku rusheeyeen ilaa uu ka yidhaa xasbukum xasbukum ayuu yidhi xoogaha yar buu marka iska dareemay fudayd yar masjidkiibuu soo galay isagoo madaxa mara ugu duuduuban tahay mimbarkiibuu nabigu fadhiista calayhi salaatu wasalaam markaas buu khudbeeyey yahuud iyo nasaare ayuu lacnaday le'anna masaajidooda ayay ka yeesheen qubuur oo masaajidka waxa weeye ayay markaa waxa weeye amwaadda ay caabudayaan ama waxa weeye qubuurta ku dadka ku jira ayay ayagay u sujuudayeen sidaas baa loo lacnadahayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii aniga xaq igu leh qofkii xaq igu leh ha iga qisaasto qofkii anugu aan waxa weeye jeedlay ama xaqdarro ku sameeyey dhabarkayga waa kane ha ka megta ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkaan maalin wax ka sheegay ha iga megsada ayuu yidhi sidaas ayuu nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkiibuu ka soo degey salaadii duhur ayuu nabigu dadkii dujiyey waa laabtay mimbarkiibuu ku fadhiistay hadalkiibuu ku celiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aniga qofkii xaq igu leh ha iga megsado qofkaan maalin wax ka sheega ha iga megsado nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkiibuu u dardaarmay ansaarta weliba xaq xuquuqdooda in la ilaaliyo buu dardaarmay ansaarta uusiikum bil ansaar ayuu yidhi waxa weeye ee ayagu haddee wixii xaq loogu lahaa way bixiyeen ayagana xaqi ay lahaayeen baa laaban midkii wanaag sameeye ka yeela midkii xumaan sameeye iska cafiya dadku way bada doonaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa taqilu alansaaru ansaartuna way yaraan doontaa xataa yakuunuu kalmilxi fi dacaam faman waliya minkum amran yaduru fiihi axadan ow yanfacuhu falyaqbal min muxsinihim wayatajaawaz can musii'ihim buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sida saxiixu lbukhaarigu caddaynayo nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas buu yidhi waxaa weliba la sheegaa ansaartiiba inta murugoodeen bay soo dhoobteen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbeeyey markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas balaqanii annakum takhaafuuna min mowti nebiyikum dadow waxaa i soo gaadhay inaad ka baqaydaan nabigiinnu inuu geeriyoodo hal khullida nebiyun qablii fii man bucifa ilaykum fa ukhullada fiikum buu yidhi haddaad isleedihiin nabiga geeridiisa aad ka cabsanaydaan nabi aniga iga horreeyey oo inta ilaahay soo saaray noolaaday ma jiraa waa maya nabi walba ilaahay uu soo saaro wuu dhintay nebi aadan baa geeriyooday nabi nuux baa geeriyooday nabi yuunus baa geeriyooday nabiyullaahi waxa weeye waxaa geeriyooday ibraahiim nabiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi aadam owlaaddiisii oo dhan baa geeriyootay nabiyullaahi yacquub baa geeriyooday nebi huud nabi saalix nabi luud baa geeriyooday nabi sulaymaan iyo nabiyullaahi daawuud baa geeriyooday labaatan iyo shanta rasuul oo qur-aanka lagu sheegay kulli soo wada mari nabi walba waa la imtixaamay dhibaato iyo waxbuu soo maray marka adduunyada haddaad u moodaysaan inuu nabi joogaayo war nabi iga horreeyo ao jooga ma aragtiin alaa innii laaxiqun birabbii wa innakum laaxiquuna bi wuxuu yidhi waxaan idin leeyaha buu yidhi anigu ilaahaygiibaan haleelayaa adinkuna waa i haleelaysaan oo anigu waan dhimanaa waan iga daba imaanaysaan wardadoo waxaan idiin dardaarmayaa xaqa waxa weeye fa uusiikum bilmuhaajiriina alawaliina khayran muhaajiriintii waxa weeye khayr baan waxa weeye u dardaarmayaa hadda waxa weeye kulligood baa khayr loo dardaarmay in khayr loo sameeyo le'anna diintay u nusreeyeen dalkoodii bay ka haajireen ilaahay dartii iyo nabi moxamed raaciddiisay uga tageen ahalkoodii iyo guryahoodii bay naceen diintii islaamka ayay u nusreeyeen wa awsa almuhaajiriina fii maa baynahum aayaddan suura suuraddan suuratulcasri buu nabigu ku dul akhriyay calayhi salaatu wasalaam arrintuna waa imaan doontaa qadartii ilaahay waa imaan doontaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii dhagar sameeya ilaahay baa ka amaalmarinaya qofkii qaraabada gooyo ilaahay baa ka amaalmarinaya wa usiikum bilansaari khayran waxaan idiin dardaarmayaa ansaarta in wanaag loo sameeyo fa innahum aladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablikum waa kuwii waxa weeye hadda magaalada madiino kuwa degganaa oo waxa weeye idin soo dhoweeyey oo iimaanka ilaahay u khallisa weeye waa inaad u wanaag samaydaan baan idiin dardaarmayaa nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ansaartu siday muhaajiriinta ugu wanaag sameeyeen alam yushaadiruukum fi himaar alam yuwasicuu lakum fi diyaar miyaysan idiin kala barin midhaha miyaysan idiin waasicinin guryaha ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam midhahoodii beeraha uga baxay kala bar bay idin siiyeen ahalkoodii iyo midhahoodii iyo xoolahoodii bay qayb idinka siiyeen guryahoodii bay idiin waasiciyeen alam yu'afiruukum calaa anfusihim wa bihim alkhasaasa wa yu'firuuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa kuwa la yidhi weeye miyaysan naftooda idinkaga doorin ayagoo dhibaataysan ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayagoo dhibaataysan ayagoo baahan ilaa waxay gaadheen ansaartu inay dhahaan muhaajiriinta ninkii laba xaas leh xataa haddaad u baahato labada xaas mid baan kuu furayaa ciddadeedu markay dhammaato adigu guurso le'anna adiguna adoon xaas lahayn aniguna xaas aan leeyahay ma wanaagsana ee le'anna walaalkaa waxaad naftaada la jeceshahay baa lala jeclaadaa heerkaabay gaadheen ukhuwadii ilaahay tilmaamay innama almu'minuuna ikhwa ayay si tadbiiq xaqiiqaha u sameeyeen nabigu marka waa u dardaarmay in la qaymeeyo ilaa uu ka yidhaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii laba qofood madax u noqdaahi ruuxii wanaag sameeya waxa weeye ha aqbalo oo ansaarta ka mid a kii xumaan sameeyana ha cafiyo xaqooda ha kala gaar noqonnina anigu waan idinka horreeyaa wa antum laaxiquuna bi ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waadna iga daba imaan doontaan fa inna mawcidakum alxawd xawdka ayaa noo ballama ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu sidaas buu u dardaarmay khudbadaasi waxay ahayd baa la yidhi khudbadii nabigu akhriyo calayhi salaatu wasalaam middii ugu dambaysay nabigii xanuunkiibaa ku sii farabatay isagoo madaxiisu dhabta caaisho uu sidaa u saaran yahay ay iyaduna ilaahay ay u tuugayso xanuunkiibaa ku batay suubanaha calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu lahaa inna lilmowti sakaraat inna lilmowti sakaraat mawdku wuxuu leeyahay sakaraad aada u fara badan mawdku wuxuu leeyahay sakaraad aada u fara badan mawdku wuxuu leeyahay sakaraad aada u fara badan walaalayaal waxa weeye mawdka iyo sakaraadka ilaahay ha noo saqiro dhimashada ilaahay ha noo yasiro mawdka waxa weeye nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xanuunkiisu nuucaa u qaban hayo oo qof walba la yidhi wuu dhadhaminayaa dhadhamin baa la yidhi kullu nafsin daa'iqatulmowt naf walbaa way dhadhaminaysaa dhimashada qaraarkeeda iyo xanuunkeeda waa soo maraysa nabiga markuu sidaas yidhaahdo caaisha ee gabadha la yidhaha faadima bintu rasuulillaah oo carruurtiisa uga nooleed ilaa inta kale way geeriyoodeen nabigu intuu noolay bay geeriyoodeene faadima bintu rasuulillaah ayaa waxay dhehaysa baa la yidhi waa karba abataah alla aniga aabbahay kurbadiisaay ay dhehaysa baa la yidhi alla aabbahay kurbadiisaay ay dhehaysa nabigu markaasuu dhahayo calayhi salaatu wasalaam laa karba calaa abiika bacda alyowm maanta ka bacdi aabbahaa kurba ahaan mayso aabbahaa maanta ka bacdi kurba ahaan mayso wax kurbaa aabbaha oo maanta ka bacdi qabsanayaahi ma jiraan dhibka ilaahay baa ka qaadaya saasay dhehayda baa la yidhi aabbaha wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kurbaa wax kurbaa oo dhibaata oo la kulmaya ma jira ayuu nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam rasuulka marka salawaatullaahi wasalaamu calayhi arrinkiisu nuucaa buu ahaa laa karba calaa abiika bacda alyowm nabiga calayhi salaatu wasalaam haddee sidaasaa waxa weeye rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo u xanuunsaday oo xanuunkaa faraha badan baa nabiga qabta calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin waxaa la yidhi haddee waxa weeye sidaas buu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xureeyey nabigu addoommadii u jooga buu xureeyey wuxuu sadaqaystay danaaniirtii iyo xoolihii ou haystay wuxuu hibeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii maal meesha u yiillo oo dhan muslimiintuu hubkau hayoo dhan ku wareejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay habeenkaas soo caariyo qaadatay gabadha la yidhaahdo sawjadiisii caaisho xataa waxa weeye shidaalkii faanuusta ay ku shidaalaheed guriga kuma reebin wuxuu nabigu geeriyooday bahal la yidhaha dirci caburbiraad duulaamada uu ku aadi jiray iyadoo uu rahan ugu yaallo nin yahuudiya soddon suus oo shaciirahu ka qaatay ayuu rahan ugu haystay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalinkii ugu dambayday suubanaha calayhi salaatu wasalaam maalinkii ugu dambayday waxaa la yidhi anas binu maalik baa wuxuu wariyey iyadoo muslimiintu salaada subax u taagan yihiin maalin isniina abuubakarna dadka uu tujinayo ayay waxay arkeen nabigiiyo gurigiisu ilaa waa ku dheganaa masaajidkee daaha saa u rogay qolkii markaasuu nabigu soo fiiriyey asxaabtiiyo sufuuftii u taagan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dhoolla biray waa dhoolla ilka caddeeyey abuubakaraa dibdib u baxay wuxuu is yidhi nabigu safkuu soo gelayaa markaasuu anas binu maalik wuxuu yidhi waxayba asxaabtii dam ay ku sigteen inay fidnoobaan farax nabiga ay ku farxayaan calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu u ishaaray calayhi salaatu wasalaam an atimuu salaatakum salaaddiina dhammaystirta qolkiisiibuu ku laabtay daahiibuu daystay nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad kale wakhtigeed maba gaarinba subaxaa isniinta ah barqadii markii la joogo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam faadima u yeedhay fasarahaa fasaarahaa bishayin fabakat nabigu calayhi salaatu wasalaam faadimo ayuu hadal hoos ugu sheegay markaasii oyday waa u yeedhay nabigu haddana calayhi salaatu wasalaam fasaarahaa bishayin fadaxikat hadal buu hoos ugu sheegay markaasii qosasho caaisha marka waxay tidhi waa su'aalnay arrintii waxaan nidhi bal noo sheeg markaasay tidhi faadimo saar markii nabigu geeriyooday ka bacdi ayay tidhi ii sheeg laakiin nabigu intuu noolaa ii sheeg bay tidhi waa ka diiday kuu sheegi maabay tidhi hadal nabigu ugu siraystay aniga sirta ma faafinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalka hoos oo iigu sheegay ma faafinaya bay tidhi markii nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kabacdi bay tidhi xaqa aan kugu leeyahan kugu dhaariye ii sheeg markaasay tidhi faadimo saarani nabiyu sala allahu calayhi wasalam annahu yuqbadu fii wajacihi aladii tuwafiya fiih wuxuu nabigu markii koobaad ii sheegoon oynaayey inuu dhimanayo oo xanuunkaanba uusan ka kacaynin waa ooyi nabigu haddana calayhi salaatu wasalaam wuxuu hoos iigu sheega bay tidhi annii aw annii awalu ahlihi yatbacuhu anigu inaan ahay bay tidhi ahalkiisa midka ugu horreeyo nabiga raacaya macnaha midka ugu horeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan waxa weeye ahay ahalkiisa midka ugu horeeyo haleelaya oo aan dhowaan dhimanayo wuxuu iigu bishaareeye bay tidhi inaan waxa weeye aan inaan ahay gabdhaha caalamka oo dhan ama ahlu jannaha midda u ah sayidada inay ahlu janno tahay meeshaa loogu bishaareeyey faadima waxay aragta baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunka ku sugan way murugootay wuxuu nabigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen wou dhundhunkooday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarma khayr wuxuu u yeedhay nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii oo dhan waa waaniyey khayrkiibuu xasuusiyey xanuunkiibaa kusii batay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khaybaro suntii ay ay ku sixreen raadkeediibaa ka soo muuqmuuqanaya baa la yidhi caaisha waxay dhehayday maa azaala wuxuu yidhi nabigu caaisha waxay laheed maa azaalu ajidu alama acaami aladii xataa kaana yaquulu yaa caaisha nabigaa wuxuu lahaydha calayhi salaatu wasalaam caaishoy ma azaalu ajidu alama acaami aladii akaltu bikhaybara fahaada awaanu wajadu inqidaaci abharii min dalika summi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u dardaarmay dadka inay salaada ku dadaalaan waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ikhtisaar ahaan nabigiibaa lagu soo xaadiray waxaa nabiga lagu soo xaadiray sala allahu calayhi wasalam xanuunkii isagoo guriga caaisho jooga ayuu kusii farabatay waxay dhihi jirtay caaisho ilaahay nicmooyinka ou ii galay waxaa ka mid a anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama tuwafiya fii beyti wa fii yowmi wa bayna saxarii wa naxrii wa ana allaha jamaca bayna riiqii wa riiqahu cinda mowtih waxay tidhi ilaahay nicmooyinka ou ii galay waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu oofsaday gurigayga waxaa nabiga la oofsaday aniga maalinkii aan xaq u lahay macnaha maalinkaygii waxaa nabiga naftu uga baxday dhuuntayda iyo xabadkayga inta u dhaxayda wuxuu ilaahay kulmiye bay tidhi caaisho candhuuftayda iyo candhuufta nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna arrintaasu ku dhacday cabdiraxmaan binu abibakar sidiiq baa maalin soo galay guriga asagoo gacanta ku wata caday ayaduna ay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaan ugu sintaaciday xabadkeeda markaasuu nabigu cadagii arkay wiilkiibuu fiiriyey waxaan oqoonsaday bay tidhi caaisha nabigu cadaga inuu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam markaasaan ku idhi a aakhuduhu laka ma kuu soo qaadaa markaasuu nabigu madaxa saa u ishaaray haa nacam waa u soo qaada bay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ku adkaaday markaasaan ku idhi alyan a ulayinuhu laka ma kuu jilciyaa ulayinuhu lak nabigu ii jilci buu yidhi nacam waa u jilciye bay tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu cadagii afkiisa marmariyey aniga candhuuftaydii markaan jilciyey ka qoyneed iyo middii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ilaahay kulmiyey darajadaasuu ilaahay gaarsiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaabuu ahay bay tidhi caaisho waxaa hortiisa yiilay biyo gacantuu geliyaa markaasuu wejigiisa marmariyaa markaasuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam saxiixu lbukhaarigaa soo qaadanaya qisadan laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat mawdku wuxuu leeyahay sakaraad aada u fara badan nabiga calayhi salaatu wasalaam cadagii markii uu dhammeeyey gacmihiisa ayuu kor u qaaday markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam indhihiisiibaa taagmay sanqaafka guriga xaggiisu korow fiiriyey labadiisii faruuryood baa nabiga ou nuuxnuuxiyey bay tihi caaisho dhawaqiisa lama maqli karee dhigtaan u dhigay bal waxa uu leeyahay inaan maqlayo in kaleeto wuxuuna nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam maca aladiina ancamta calayhim min annabiyiina walsiddiiqiina walshuhadaai walsaalixiin allaahuma akfir lii waarxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa allaahuma arafiiq alaclaa allaahuma arafiiq alaclaa waa hadalkii ugu dambeeyey oo nabiga ka soo baxa afkiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahayow i haleeshii dadka waa wanaagsan oo ambiyada sidiiqiinta shuhadada saalixiinta ilaahuw ii dembi dhaaf ilaahuw ii naxariiso ilaahuw i haleeshii wadaygii ama dadkii wanaagsanaay oo rufaqada fiican ahaaye allaahuma rafiiq alaclaa allaahuma rafiiq alaclaa allaahuma rafiiq alaclaa ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aakhiru maa takallama nabiyu sala allahu calayhi wasalam saasuu bukhaari kusoo qaata hadalkii oo ku hadla nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam midkii ugu dambeeyey maalin isniina barqadii bisha rabiicu lawal oo toban iyo laba maraysa ayaa nabiga naftu ka baxda calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddex sano iyo afar maalmood ayaa cumrigiisu maraya baa la yidhaha nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anas binu maalik markuu ka sheekeynaayey geerida nabiga sala allahu calayhi wasalam sida asxaabtu ay uga murugoodeen maa ra'aytu yowman qadun kaana axsana walaa adwa'a min yowmi dakhala calayna fiihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ma aanu arkin buu yidhi maalin ka wanaag badan ka iftiin badan maalinkii nabi moxamed madiine soo galay maalin ka farxad badan ka iftiin badan ka farxad badan asxaabta xaggooda ma aan arkin buu yidhi wamaa ra'aytu yowman kaana aqbaxa walaa adlama min yowmi maata fiihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maalinkii nabigu uu geeriyoodana maalin ka walwal badan ka murug badan ka mugdi badan ka naxdin badan ma aanu arkin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nabiga naftu ka baxday ay tidhi faadimo yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah min jannati alfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah saasay tidhi baa la yidhi yaa abataah aabbaheeyow ajaaba rabban dacaah ilaahay u yeeray ajiibayow yaa abataah aabbaheeyow min jannati alfirdowsi ma'waah jannatu lfirdowsu ay saldhiggiisa aheedow yaa abataah aabbaheeyow ilaa jibriila nancaah jibriil waxa weeye oo ahay midka uu ogeysiinayo dhimashadiisa nabiga sala allahu calayhi wasalam mawqifka asxaabtu ay ka istaageen wafaadkiisana waa midkii hadda aanu hore usoo sheegaynay aad bay u murugoodeen murug aan caadi ahayn ay murugoodeen nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi asxaabtii waxay isku waafaqeen haddee abubakar baa khilaafadii lagu wareejiyey nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi dhowr maalmood ayaa maydkiisii ilaa laga gaaro maalinkii waxa weeye isniin bau dhintay talaadadii baa la mayray arbacadana waa la duugi doonaa maalinkii talaadadaa nabiga la mayray calayhi salaatu wasalaam dharkiisii ugu jira waxaana mayraya nabiga calayhi salaatu wasalaam sayid cali cabbaas iyana waxaa la sheegaa inay macnaha waxa weeye ay u gargaarayeenoo waxa weeye fadli iyo qusam oo labadii wiiloo cabbaas ou dhalay labadaas wiilna biyaha iyo waxay u keenkeenayeen shuqraan nin la yidhaahdo oo nabiga mawlihiisa iyo usaame iyo ows ibnu khawla iyo kuwaasuna ayaguna waxa weeye sidoo kaleeto waxa weeye sidaas bay iyaguna ahaayeen weeyaan waa u gargaarayeen kuwaasoo dhami waa u gargaarayeenoo alaabta keenidooda iyo waxaasoo dhan bay qabanayeen cabbaas iyo fadli iyo qusam hadde waa gedgedinayeen usaame iyo shuqraan iyo biyihii ku shushubayeen sayid cali baa dhaqayey gacantiisa ku mayray awsna asnadahu ilaa sadrihi weeye nabiga saddex malaa lagu kafana calayhi salaatu wasalaam oo suxuuliye ah oo suuf ah oon qamiis ku jirin oo aan cimaamad ku jirin saddexdaa maraa la geliy meeshii nafta uga baxday ayaa lagu aasay calayhi salaatu wasalaam abubakar aa yidhaahday abubakar sidiiq waxaan maqlay nabigoo dhahaya nabi walba meeshii nafta uga baxdo oo lagu qidboodaa lagu aasaa waxaa godkiisa qoday oo firaashkii lagu oofsaday kor uga qaaday ee meeshii godka ka qoday saxaabiga la yidhaha abu dalxa qabriga halkiibau luxud uga sameeyey dadka ayaa soo gelaya iyagoo toban toban iyo ah markaasay nabiga qayb qayb iyagoo a ku tukanaayeen oo aan imaam loo yeelino furaadaa furaadaa ah waxaa usoo gelaya cashiiradiisa marka hore usoo gashay ahaladiisii waa ku tukadeen muhaajiriintiibaa soo gashay waa ku tukadeen ansaartiibaa soo gashay waa ku tukadeen dumarkiibaa soo galay markay nimanku ka baxeen waa ku tukadeen ilmihiibaa soo galay waa ku tukadeen wa madaa fii dalika yowma athulahaa kaamilan xataa dakhalat laylat alarbicaa waxay tidhi caaisho ma aanu ogaanin duugidda nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa samicnaa sawta almasaaxi min jawfi leyl min leylati alarbicaa habeenkii arbicada sida aqwaasha qar soo qaadanayso ayaan intii cawo maqalnay nabigiioo la aasayo sala allahu calayhi wasalam nabiga marka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidaas weeye waa la aasay wou geeriyooday haddee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye adduunyu hadday qof soo dhowaynayso nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa joogi lahaa walow kaanat اddunya taduumu liwaaxidin lakaana rasuulu اllahi xayan wabaaqiyan hadday adduunyo qof ay daa'iminayso oo adduunyo la joogayo nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam ayaa noo joogi lahaa ayaa noo daahir ahaa awlaaddiisii ahalkiisii sawjaadkiisii khulafadii casharatu lmubashiriinkii asxaabu beder asxaabu waxa weeye beecatu ridaan kulligood intii ilaahay jeclay oo dhan dahaba saalixuun way dhammaadeen saalixiintii oo dhan dadkii saalixuunta ahaa oo waan wanaagsanay oo dhan way baabi'een way dhammaadeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wafaadkiisa ayaa wuxuu noo yahay waxa weeye musiibo lagu sabar qaato lagu cibro qaato lagu tusaale qaato xadiidkeennan dersigeenna ayaana caawa ka hadlaya mawduuca waana kan xadiidkii wa can ibni cabbaas waxaa laga wariyey ana abaa bakrin kharaja wuu baxay abubakar abubakar baa soo baxay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa ou maqlay ayuu ka soo baxay meeshii uu deganaay faraskiisiibuu soo qaatay qofna isagoon la hadlin ayuu masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iriddiisa uga degay asuu guriga nabiga soo galay calayhi salaatu wasalaam nabigii oo wafaaday wadalika arrintaasuna waxay ahayd bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu markau geeriyooday ka bacdi calayhi salaatu wasalaam wal xaal buu soo galay cumaru bnu khadaab cumar binu khadaabna yukallimu annaasa dadka ou la hadlayo oo uu leeyahay qofkii yidhaahda nabi muxamed baa dhintay seeftaasan madaxa uga jaraya fa qaala wuxuu yidhi abubakar ijlis fadhiiso cumar binu khadaabo faabaa sayid cumar waa diiday markii hore naxdintii ka badatay fatashahada wuu tawxiidsadayoo khudbou akhriyey abubakar famaala annaasu dadkiibaa u soo leexdeen ilayhi xaggiis ay usoo iisheen dadka dhan naxdintii ka badatay marka abubakar ruuxa ugu sabarka badan ugu caqliga badan ugu yaqiinta badan ayuu ahaay maalinkaasoo kale waxa weeye haddii qofba qofu ka khatarsan yahay waa cajiib weeyaan wa tarakuu cumaray ka tageen dadkii abubakar xaggiisi usoo leexdeen fa qaala wuxuu yidhi abubakar sidiiq amaa bacd faman ruuxii kaana ahaaday oo minkum idinka mida yacbudu inuu caabudayo muxammadan nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam fa ina muxammadan qad maata nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuu wafaaday wuu dhintay nabiga marka la leeyahay calayhi salaatu wasalaam muttafaq baa lagu yahay nabigu inuu wafaaday waa ka tegid adduunyada ou ka tago oo indheheenna uu ka qarsoomo laakiin dhimashadeenna lamid maahan ikhwaani yaana u fahmin nabi inaka mayitun wa inahu mayituun a qof walbaa akrinaya sidaasuuna ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inaka adigu nabi moxamedow mayitun waa dhimane wa inahum ayaguna mayituuna way dhimanayaan nabiguna waa dhimanaa dadkao dhan iyo kuwa inkirana way dhimanayaan marka dhimashada nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahan teennoo kaleeto nabiga calayhi salaatu wasalaam xayaatadii adduunyadabuu ka tegey wuxuu ku sugan yahay xayun fii qabrihi weeyaan waa nool yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam salaanta aad salaanto ayuu kaa radinayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacuu leeyahay qiyaamada shafaaca la weydiisanayaa shafaacada la weydiisanayana macnaheedu maaha in isaga la caabudayo nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh shafaaco nabigu male lama odhan karo shafaaca u leeyahay rasuulkii ilaahay yaa rasuulallahi baa la odhan karaa adduunka kuma noola laakiin xayaato barsakiyaa buu nool yahay salaanta aad salaanto see salaanteennu kuusoo gaaray baa la yidhi adigoo baaliyoobay oo dhintay oo ciidda ay lafahaaga cuntay markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaada alambiyaa ilaahay wuxuu ka xarimay dhulka inay cunto jismiga nabiyaalka ilaahay inay cunto waaba ka xaraam waaba ka xarimayba dhulku ma cuni karo ambiyada jismigooda maba cuni karo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaamteennu waa issoo gaare waana idinka radinaa buu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh ambiyadu waa axyaaun fii qubuurihim waa inaanu diinta fahamnaa nabi moxamed anow ila mid ahaa qodad dhahayaad arkaysaa haddee nabigu bini aadam waaya moxamed basharun laa kalbashar nabi moxamed waa bini aadam laakiin bini aadam lama sinna bashar marka lagu leeyahay sifada ou kaala mid yahay waxa weeye waa sifo ins ee jinni ma aha malagna ma aha waa bini aadam laakiin xag darajo xag qiimo xag sharaf xag waxa weeye waa rasuul ilaahay oo macsuuma wax la simani ma jira nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhwaani ictiqaadka ilaahay ha noo toosiyo caqiida xumada qaarkeed markaad aragto aad baad u murugoonaysaa dad baad waxaad arkaysaa waxba aan fahmaynin oo iska hadlaya oo waxa weeye meeshay rabaanba ka hadlaya oo nabigu maxuu msow bini aadam ahayn wow dhinta anuu ila mid ahaay ma sidii nabi ciise la caabudaa ma aha arrintu nuucaa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam ibnullaahi iyo waa ilaahay iyo waxbaa lagu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam la caabudi maayo ibnullaahi la odhan maayo waa ilaahay la odhan maayo waa addoon ilaahay waa rasuul ilaahay waa addoon ilaahay jeclaaday darajadow gaaray iyo sharafta uu siiyey iyo qiimaha uu u yeelay ayaa loo qirayaa oo loo sugayaa oo lagu sharfayaa oo lagu ammaanayaa sidaa weeye macnuhu ma ahane in nabiga la caabudayo yaan lagaaga dhigin oo nuuc kale caqiidadaada loo fasaadin ee marka dambe xaqiraadda nabiga calayhi salaatu wasalaam si dadban laguu gelin wuxuu yidhi abubakar sidiiq fa qaala wuxuu yidhi abubakar amaa bacdu faman ruuxii kaana ahaaday oo minkum idinka mida yacbudu inuu caabudayo muxammadan nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam fa ina muxammadan qad maata waman ruuxii kaana ahaaday yacbud allaha ilaahay inuu caabudayana fa ina allaha ilaahay xayun wuu nool yahay laa yamuutu mana dhimanayo abadan weligii ma dhimanayo qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi caza wajalla ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhaahday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhaahday markuu aayaddan ka hadlaayey arrintaa markuu ka hadlayey wamaa muxammadun wamaa muxammadun nabi muxamed ma ahaanin sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulun rasuul inuu yahay maahane wax kale ma ahaanin rasuulkaasoo qad qad khalat ay tagtay min qablihi asaga hortii alrusulu rusushii oo dhan ay tageen rusushii ka horraydoo dhan baa dhammaaday ila shaakiriin in intii laga gaaro macnaha aayadda ilaa dhammaadkeeda laga gaaro afa in maata nabigu hadduu dhinto ow qutila ama la dilo inqalabtum calaa acqaabikum ma waxaad u gedoomaysaan cirbihiinna waman yanqalib ruuxii gadooma calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a ilaahay waxba ka dhibi maayo wasayajzi allaahu ashaakiriin ilaa laga gaaro ilaahay dadka wan wanaagsan oo ku shukriya wuu ka amaalmari doonaa shukrigooda wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay cabdullaahi ibnu cabbaas lakaana annaasa dadka waxaadba u moodaa lam yakuunuu inaysan ahaanin yaclamuuna kuwa og ana allaha ilaahay anzala inuu soo dejiyey haadihi alaaya xataa talaahaa ilaa uu ka akriyo abubakrin fatalaqaahaa aayaddii waxaa la kulmay annaasu dadkii minhu min abubakar bay kala kulmeen falam yasmac basharun bini aadam ma maqal ama bashar ma maqal ilaa qofkii maqlaaba yatluuhaa aayaddaas ayuu akrinaayey haddaba waxa weeye walaalayaal darsigeennaan caawa aanu ku qaadanay wafaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam wafaadka suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayhi sidaas buu ahaa jiradiisii baan ka hadalnay aakhiru cumrihii markii wafaadkii soo dhowaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu bilaabay waxa weeye inuu badiyo istikfaartii salaadii inuu badiyo malakul jibriil inuu la kulmayo inuu waxa weeye soo booqanayo dadkii ahluqubuurka inuu u duceeyo shuhadadii inuu u ducaynayo dadki inuu khayrka u dardaarmayo ajashiisi iyo waxaasoo dhan ayay u ahaayeen gogoldhig u ahaayeen khaatumada allah hanoo hagaajiyo markaad waxa weeye dhimashadaadu soo dhowaato khayrka inaad badiso ilaahay waxa inaan badinno kuwa ilaahay ku hanuuniye rabbi ha naga dhigo jirada intuu jiranay baanu ka hadalnay toban iyo saddex maalmood bay ahaad bisha safar dhammaadkeedii ku bilaabatay bisha rabiicul awal buu nabigu geeriyooday toban iyo labadeeda maalin isniina buu geeriyooday maalinkii naftu ka baxday ilaa maalinkii talaadada arbacadii baa la aasay baan dhahnay intaasna diyaar garow iyo sidii waxa weeye maamul iyo nidaam loo samay lahaa iyo arrimaha oo dhan baa lagu jiray godkiisa saxaabigii qoday baanu sheegnay oo ahaa abu dalxa murugtii asxaabta iyo waxa weeye siday naxdintaa arrintaa uga naxeeb baanu ka hadalnay dardaarankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dardaarmay ayaanu ka hadalnay oo ay ka mid aheed waxa weeye eeyahuudda iyo kulligood dadkaa in laga bixiyo jaziiratulcarab ayaa xataa ka mid aheed arrimaha oo dhan naxdintii asxaabtii baanu ka hadalnay siday waxa weeye ahaayeen oo ay kala noqdeen oo ay waxa weeye u kala bedelnaayeen marka waxa weeye musiibooyinka nuuca inaanu ku sabar qaadanno oo nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa baranno oo sunnadiisa aanu ku dhegno oo qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iyo waxa weeye fahamkii laga fahmo culummadu ay ka fahmeen oo fiqiga islaamka ah inaanu ku dadaalno ayaanu isku dardaarmaynaa siiradana aanu xifdinno cilmigana waxa weeye aan ku dadaalno caqiidadeennana ilaahay hanoo suubiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam xurmadiisa nabiga tacdiimkiisa nabiga maxabbadiisa nabiga sharaftiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam mar hadduu geeriyooday ma aha in darajadiisii hoos u dhacday darajadiisii way sii laalaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam way sii badanaysaa saacad walbaba way sii kordhaysaa laxdo kasta laxdada ka dambayda wuu kasii darajo weeya nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye aanu intaasoo dhan aan waxa weeye ku cibro qaadanno waxaanu ilaahay weydiisanaynaa khaatimada inuu ilaahay noo hagaajiyo istiqaamada inuu ilaahay waxa weeye kuwa ku suga ilaahay naga dhigo inuu ilaahay uusanna fidnaynin wafaadka saalixiinta ka bacdi inuusan ilaahayna fidnaynin nabigeennina calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisa ilaahay ouna siiyo jidkiisa kuwa ku toosan oo nabiga jecel oo qiyaamada xawdkiisa biyo ka caba inuu ilaahay nagu daro waxa weeye ayaan ilaahayna weydiisanaynaa kuwa cilmiga ku camal fala xadiidka qur'aanka kariimkaa diinta islaamka macaanideeda macnaheeda sharafteeda waxa weeye ictiqaadiya oo ku camal fala oo ku dhaqma oo barta oo xurmeeya inuu ilaahay naga dhigo ilaahay waxa weeye wixii aanu qaladno oo lisaankeenna khada oo ka dhaca ilaahay inuu noo cafiyo ayaan rabbi weydiisanaynaa waxa weeye inta saxdaana ilaahay ou naga aqbalo wixii khalad ah oo waxa weeye khada ana oo inuu ilaahay noo cafiyo usan noo qabanin ayaanu ilaahay weydiisanaynaa aanu ku sabar aanu waxa weeye ku cibro qaadanno masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhacaya waxa weeye adduunyadu waxba ma aha waa laga tegayaa nabi moxamed baa ka tegey calayhi salaatu wasalaam owlaadiisii baa ka tegey ahalkiisii baa ka tegey ambiyadii oo dhan baa laga waday asxaabtii baa laga waday taabiciintii baa laga waday dadkii waa wanaagsanaay oo dhan baa ka tegey ruuxa xunna waa geeriyoonaa ruuxa fiicanna wuu geeriyoonayaa qof walbana ilaahay baa wuxuu sameeyo ka amaalmarinaya darsigeenna toban iyo waxa weeye ee sagaalaad oo kitaabka mukhtasarulbukhaariga ah darsigeennan oo aanu ugu magac darnay wafaatu sayidina moxamed sala allahu calayhi wasalam caaw inta ayaanu ku soo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu